baxniintii cutubka lix iyo soddonaad oo basaleel iyo ahooliyaab iyo nin kasta oo xigmad leh oo rabbigu geliyey xigmad iyo waxgarasho ay ku gartaan si loo sameeyo shuqul kasta oo ah adeegidda laga qabanayo meesha quduuska ah waa inay u qabtaan sidii rabbigu ku amray oo dhan markaasaa muuse wuxuu u yeedhay basaleel iyo ahooliyaab iyo nin kasta oo xigmad leh oo rabbigu qalbigiisu xigmad geliyey xataa mid kasta oo qalbigiisu kiciyey inuu yimaado oo shuqulka qabto markaasay muuse ka guddoomeen wixii la bixiyey oo dhan oo ay reer binu israa'iil u keeneen shuqulka adeegidda meesha quduuska ah inay ka sameeyaan oo haddana waxay weliba subax walba u keeni jireen waxay raalli ka yihiin oo raggii xigmadda lahaa oo dhan oo ahaa kuwii shuqulka ka qabtay meesha quduuska ah way wada yimaadeen oo waxaa nin walba ka soo kacay shuqulkii uu samaynayey oo intay muuse la hadleen ayay ku yidhaahdeen dadku waxay keeneen in ka sii badan intii ku filnayd in lagu qabto shuqulkii rabbigu amray in la sameeyo markaasaa muuse amar bixiyey oo waxaa xeradii oo dhan laga naadiyey inaan nin iyo naagtoona wax dambe u bixin shuqulka meesha quduuska sidaa daraaddeed baa dadkii looga joojiyey si aanay wax kale u keenin waayo alaabtii ay haysteen waa ku filnayd in shuqulka oo dhan lagu sameeyo wayna ka sii badnayd weliba oo nin kasta oo xigmad leh oo iyaga ku dhex jiray oo shuqulkii qabtay wuxuu taambuuggii ka sameeyey toban daah oo wuxuu ka sameeyey maro wanaagsan iyo buluug iyo guduud iyo casaan oo korubiin lagu daabacay oo daah kasta dherarkiisu wuxuu ahaa siddeed iyo labaatan dhundhun oo daah kasta balladhkiisuna wuxuu ahaa afar dhundhun oo daahyada oo dhammuna isku wada qiyaas bay ahaayeen oo shan daah ayuu mid kasta midka kale ku xidhay oo shantii daah oo kalena ayuu mid kasta midka kale ku xidhay oo daahyada midkii darafta ugu xigay qarkiisa ayuu wuxuu u yeelay sidooyin buluug ah oo sidaasoo kalena wuxuu u yeelay daahii dibadda ugu xigay intii labaad konton siddo ayuu daahba u yeelay oo konton siddo oo kalena wuxuu u yeelay qarkii daaha dibadda u xiga ee intii labaad oo sidooyinkuna midba mid buu ku toosnaa oo wuxuu sameeyey konton qabsato oo dahab ah oo daahyadiina wuxuu midba midka kale kula lamaanayey qabsatooyinkii sidaasuu taambuuggu mid u noqday markaasuu daahyo ka sameeyey dhogoriyaad inay ahaadaan teendho ka sarraysa taambuugga oo wuxuu iyaga ka dhigay kow iyo toban daah oo daah kasta dherarkiisu wuxuu ahaa soddon dhudhun oo daah kasta balladhkiisuna wuxuu ahaa afar dhudhun oo kow iyo tobanka daah isku wada qiyaas bay ahaayeen markaasuu shan daah gooni ahaantooda isugu xidhay lix daahna gooni ahaan markaasuu qarkii daahii dibadda u xigay intii koowaad u yeelay konton siddo oo konton siddo oo kalena wuxuu u yeelay qarkii daahii dibadda u xigay intii labaad oo haddana wuxuu sameeyey konton qabsato oo naxaas ah inuu teendhada iskula dhejiyo oo ay mid noqoto oo teendhadana wuxuu dad uga sameeyey wanan hargahood oo la caseeyey iyo dad ah adhidibadeed hargahood oo ka sarreeya oo taambuugga looxyadiisii taagtaagnaana wuxuu ka sameeyey qori qurac ah oo loox kasta dherarkiisu wuxuu ahaa toban dhundhun balladhkiisuna wuxuu ahaa dhundhun iyo badh oo loox kastaba wuxuu lahaa laba caaro oo looxyaduna dhinacyaday isku hayeen oo looxyadii taambuugga oo dhan sidaasuu u sameeyey oo looxyada ayuu taambuugga u sameeyey oo waxay ahaayeen labaatan loox dhinaca koofureed oo wuxuu sameeyey afartan saldhig oo lacag ah oo ka hoosaysa labaatan loox oo laba saldhigba waxay ka hooseeyeen loox oo waxay saldhig u ahaayeen labadiisii caaro oo laba kale oo saldhigna waxay saldhig u ahaayeen loox kale labadiisii caaro oo taambuugga dhankiisa labaadna oo waqooyi xiga wuxuu u sameeyey labaatan loox iyo afartankoodii saldhig oo lacagta ahayd laba saldhigba loox bay ka hooseeyeen oo laba saldhig oo kale waxay ka hooseeyeen loox kale oo taambuugga xaggiisa dambe oo galbeed xigtana wuxuu u sameeyey lix loox oo labada geesood oo taambuugga xaggiisa dambena wuxuu u sameeyey laba loox oo hoostabay labanlaab ka noqdeen oo sidaas oo kalena way dhammaadeen ilaa siddeda koowaad dusheeda oo sidaasuu ka dhigay labadoodii ku jiray labada geesood waxaana jiray siddeed loox iyo saldhigyadoodii lacagta ahaa kuwaasu waxay ahaayeen lix iyo toban saldhig oo lababa loox ka hoosayso oo wuxuu ula gudban ka sameeyey qori qurac ah oo shan buu u sameeyey looxyada taambuugga dhinac kaga jira oo shan ulood oo kalena wuxuu u sameeyey looxyada dhinaca kale kaga jira taambuugga oo shan ulood oo kalena wuxuu u sameeyey looxyada taambuugga kaga jira xaggiisa dambe oo galbeed xigta oo uldhaxaaddii ayuu looxyadii ku gudbay gees ilaa gees oo looxyadii wuxuu ku dahaadhay dahab oo sidooyinkoodana wuxuu ka sameeyey dahab inay ahaadaan meelihii ay ulaha gudban ka geli lahaayeen oo ulihiina wuxuu ku dahaadhay dahab oo elxidhkiina wuxuu ka sameeyey baluug iyo guduud iyo casaan iyo maro wanaagsan oo karibuum wuu ku daabacay oo wuxuu u sameeyey afar tiir oo qori qudhac ah wuxuuna ku dahaadhay dahab oo qabsatooyinkooduna waxay ahaayeen dahab oo wuxuuna u yeelay afar saldhig oo lacag ah oo iridda tannada wuxuu u sameeyey daah ah buluug iyo guduud iyo casaan iyo maro wanaagsan oo daabac leh wuxuuna sameeyey shantiisii tiir iyo qabsatooyinkoodiiba oo dahab buu ku dahaadhay tiirarka madaxyadoodii iyo waxyaalihii laysugu wada xidhayba oo shantoodii saldhigna waxay ahaayeen naxaas